Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen in ka badan lawatan iyo shan arday oo baratay farsamada gacanta sida tolista dharka, biyo-gelinta laansaarka, isla markaana ka aflaxday Machadka Tababarada Farsamada Gacanta ah ee Yool. Munaasabadda lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka machadka, waalidiin, macallimiin, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada. Sheekh Maxamed Yuusuf oo ka mid ah maamulka machadka ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray ardayda iyo machadkaba.
iskuulka ama dugsigan yool training center waxaan aasaasnay labadii kun iyo sideed iyo tobankii oo aanu ka bilownay xaruntii u horeysay xaafadda masallaha halkaas oo aanu ku bixinaynay koorsooyin kooban oo saddex ah ay isku jiraan electriga plumbingka iyo laxamadda intaas kadib waxaan maaragtay iskuulka u soo wareegay hadda muddooyinka laba sano ku dhow xaruntan aad hadda joogtaan oo ah yacnii markis ka weyn kii hore oo aada uga ballaadhan runtii hadda kolley sidii hore waa ka badan yihiin xirfaduhu oo ilaa lix xirfadood ayaanu bixinaa si joogto ah xirfado kale oo diiwaan gashan insha allah waanu is leenahay dhowaan bilaabana way jiraan maanta dugsigu waxa uu ku farxayaa oo maaragtay aada iyo aada runtii waxweyn u ah maanta in arday aada u badan ay ka qalin jabinayaan oo ay maaragtay qeybaha kala duwan ay maanta dhammaysteen badankooduna ay shaqeeyaan maantaba qaar ka mid ah marsharaxtii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey iyaga oo sheegay muhiimadda ay leedahay barashada farsamada gacanta shaqada gacanta laga qabtaiyo xirfaddu waa shay maxmuud oo diinteennu ammaantay ilaahay nebiyullaahi aadam markuu nebiyullaahi daawuud markuu ka warramayey wuxuu ka warramay inuu wa alanaa lahu alxadiid birtaa ilaahay u sahlo u jilciyey markaasaa wuxuu ka samaynaya an icmal saabiqaatin waqadir fi sardi wacmaluu saalixa marka halkaa maxaad ka fahmaysaa farsamadu ilaa ambiyadii alla doortay ayaa ku ismanayd farsamada gacantu runtii dee waa laga soo sheekeeyo ilaa ambiyadii ayaa ay soo taxnayd inay qof bini aadami waxa uu afka geliyo oo uu cuno waxa ugu khayr badanina ay tahay wixii uu gacantiisa ku shaqaystayna nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuuso halkana laynooga sheegay marka horta ardaydu taa ha aaminaan waxaan u hambalyeynayaa ardayda halka ka qalin jabinaysa ee dhammaysatay farsamada gacanta runtii iyagana waxaan u rajeynayaa insha allahu tacaala inuu ilaahay ku anfaco oo ka dhigo kuwo waxa ay barteen manaafacadsada iyaga iyo ehelkooduba waxaan kula talinayaa dhallinyarada sida odaygii hore wa sheegay ee ka socday daryeel iyo shacbaan iyo iyo agaasimaha iyo wax badan baa la sheegay runtii hadalla qiimo badan baa laga jeediyey raggii hore o dhan hadlay waa ficnaayeen wixaan odhan lahayn ba iyagaa yidhin anigoo ku hadlaya kelmaddii waalidka ardaydan qala jebinaysa iyo inta kale dhiganaysaba aad baanu kuugu mahadnaqaynaa iskuulkana allaha barakeeyo xirfad badan lana baray fiican oo de hordhaceegu imika intifaaceegu rajeerino insha allah ilaahay nala garab qabto annaguna insha allah khayr waan khayr badan baan rajeynaynaa ilaahay inuu naga anfaco dee shirkadaha iyo dhammaantana wada hambalyeynaya dhammaantood intii odayga waalidiinta iyo dufcadan ayaa qayb ka noqon doonta dufcadaha ay soo saareen machadka tababarada ee yool kaasi oo door muhiima ka qaata horumarinta waxbarashada ardayda maamulka somalilan